guud ahaan tirada carruurta dunida ku nool ayaa sanadkan lagu qiyaasaa inay yihiin ku dhowaad laba bilyan oo carruura oo da-doodu ka yartahay afar iyo toban jeer waxaa jira xeerar ay qaramada midoobay u dejisay xuquuq isku mida inay helaan dhammaan carruurtaasi dunida daafaheeda ku kala nool balse duruufaha dal kastaba u gaarka ah ayay nolosha carruurta ku suganina la deris tahay dalal badan oo dunida ka mida oo xeerarkaasi saxeexay amaba oggolaaday inay dhaqan gelinayaan ayaan haddana awood u lahayn fulinta amaba dhaqangelinta xeerarkaasi cabdiraxmaan cali buraale oo daraaseeya xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ayaa sharaxaya xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda carruurta kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo labaatanka iyadoo aanay jirin qaramada midoobay ayaa daadii ugu horeeyay ee ku saabsan xuquuqda carruurta saneefa lagaga wada hadlay laisna adkastay taasoo markaa carruurta xuquuqdooda asaasiga ah ka hadlaya qodobo kamid ah qodobo fara badan weeye laakiin qaar baa dee aasaasiya sida tusaale ahaan oo kale inuu qofku xaq u leeyahay noolaado inuu xaq u leeyahay in waalid teergareeya ama daneeya ama hoya uu jiro haddii waalidan jirin qaraabo ama cid kale ama dawlad cid kale oo da kafaalo qaata inuu biyo ah uu ku koro waxbarashada madadaalada kobcinta garaadka iyo waaya aragnimada carruurtu waa qayb ka mida xuquuqda carruurta ay asaasiga u leeyihiin balse ma wada helaan carruurta soomaalida ee ku kala nool daafaha dunida ayaanay qaarkood isafaqoon isla markaana ay yar tahay waxa ay wadaagaan ee ay ka sheekaysan karaan amaba isku fahmi karaan dad tiro yar oo qurbaha ku nool oo soomaaliya ayaa isku xil saara inay qoraan buugaag ay ugu tala galeen carruurta soomaalida ee qurbaha joogta nimco nuur waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dowladda ee magaalada helsinki ee dalka finland waxaanay qortay buugaag tiro badan oo ay carruurta iyo dadka waaweynba ugu tala gashay sidoo kale nimco waxay samaysay abkii amaba barkulankii ugu horreeyey ee carruurta soomaalidu aqoon kororsi ahaan u heli karaan si lacag lahaana meel kasta oo ay joogaan waxaan ahay hooyo waxaan ka shaqeeyaa iskuullada waxaan ahay macalin dhiga luuqada soomaaliga iyo diinta islaamka public schoolka helsinki waxyaabaha aan qoray waxaa ka mida oo ugu muhiimsan in aan u diyaariya carruurta soomaaliyeed application google maaragtay play storeka ay kasoo baxsanayaan oo ah somali car games ay ku raadsan karaan magaca somali car games waa firiyey waa qeyb ka mida dhaxalka aan rabo inaan carruurta soomaaliyeed u reebo anigoo runtii aada ugu faraxsan hawshaas waxyaabaha ugu badan oo maaragtay igu dhaliyo waqtigan xaadirka inaan wax qoro waxaa ka mid ah waqtiga adag oo bulshadeena ay ku jirto sidoo kaleeto buugaagta caruurta waa buugaag caruurta ku tarbiyeynaysa ama ku barbaarinaysa jacayl isdhexgelin kala dambeyn maadaama dhaqankeena uu ahaa dhaqan miyi uu u badan yahay sheekooyinka caruurta berigii hore loo qori jirayna ay u badnaayeen sheekooyin caruurta lagu cabsigelinayo si aysan baadiyaha duurka ugu bixin oo dadqalato iyo reero guuraan raaci waxyaaba maaragtay cabsi badan iyo libaax iyo shabeel iyo wax iscunay si ka bedelan sidaas ayaa waxaan maaragtay go-aansaday in aan quro buugaag la jaan qaadi karta nolosha casriga ah oo ah buugaag caruurta ay ka baranayaan waxbarasho ay ka baranayaan nidaam ay ka baranayaan maaragtay nolol ay ka baranayaan in la isku maaragtay tanaasulo ay ka baranayaan in la iscafin karo ay ka baranayaan in qofka uu leeyahay hibo isaga u gaar ah hibadiisaasna uu aqoonsan karo dareenkiisa uu aqoonsan karo soomaalida ku nool dalka sweden ayaa iyaguna inta badan qabta kulan sanadla ah oo carruurta u gaara kaasi oo ay ka qayb galaan carruur badan qorayaal caana macallimiin iyo suugaanley dacallada dunida iskaga yimaada muuse maxamed ciise oo muuse dalmar ku magac dheer waa qoraa curiyey buugaag badan oo uu carruurta soomaalida ugu tala galay sidoo kalena wuxuu turjumay tiro kale oo buugaaga oo hore ugu qornaa afaf qalaad muuse wuxuu ka mid yahay dadka qabanqaabiya kulamadaasi ujeedada waxa weeye in suugaanta carruurta waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado carruurta codkooda la maqlo iyaga laga hadlo lalana hadlo marka waa barnaamij inta badan suugaanta xooga saaraya iyo tarbiyada carruurta buwaag aad u fara badan oo carruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala qorayaal inta badan aanu dhowr wadan oo kala duwan sida maraykan iyo norway iyo denmark iyo wadanka iyo hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaada ama caruurta laftigooda ayaan ka marnayno iyagun lagama sheekaynayo lagama hadlayo iyagaa ruwaayadaha iyagu soo diyaariyeen carruur kataa daadoodu bay toban jir ka yar tahay ay soo bandhigayaan sheek xaradun maahae qorayaasha iminka xitaa qurbaha usoo baxay waxay alifeen sheekooyin caruureed oo casriya oo la jaan qaadaya nolosha casriga ah amaba nolosha maanta ay carruurteena dibadda joogta ay ku nool yihiin dhegaystayaal toddobaadka dambe ayaanu warbixintan lamida aanu ku eegi doonaa buugaagta ay qoreen qaar ka mida qorayaasha soomaalida ee ku sugan geeska afrika